بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah wax ka ogow xilalka uu kooxda ridada soomaaliya ka soo qabtay sarkaalkii xalay mujaahidiintu ay ku direen magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya shariif murtad iyo hogaamiyaha maamulka ridada koonfur galbeed oo si isku mid ah uga hadlay dilkii xalay mujaahidiintii ay u geysteen korneel ka tirsanaa booliska kooxda ridada soomaaliya qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah xaflad lagu soo gebagabaynayey dowro loogu magacdaray mid ka mid ah mas-uuliyiinta dacwada iyo jihaadka ayna ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada ku dhaqan degmada jilib oo ka dhacday degmadaasi mas-uuliyiin culimo iyo dadweyne fara badan oo ka qaybgalay xafladda faafareebka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo bilowday inay iibsato qaar ka mid ah qabuuraha ay ku aasan yihiin dadka muslimiinta ee ku yaalla degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho warbixin ayaan idinkaga haynaa wax gantaar u eg oo ku soo dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyiga soomaaliya maamulka ridada somalilan oo xaqiijiyay in etoobiya boqolkiiba soddon ay badeecadaheeda dibadda kala soo degi doonto berbera dayactirka webiga juba tuulada buulamareer ee hoostaga degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe oo la soo saaray qodobadaas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan qaar ka mida wariyaasha andalus ee igala qaybgeli doona waxaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطي
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa magaalada muqdisho xukuumadda xasan sheekh maxamuud ayaa bilowday inay iibsato qaar ka mid ah qabuuraha ay ku aasan yihiin dadka muslimiinta ee ku yaala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ku soo dhowaada warbixin aan idinkaga diyaarinay arrinkaasi iyadoo uu sii kordhayo dhulboobka ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tan iyo markii mar kale hoggaanka riddada uu qabtay xasan gurguurte ayaa waxaa la soo warinayaa in hadda ay bilaabatay boobka xabaalaha ay meetada ku aasan tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho si gaar ah degmada xamar jajab gaar ahaan halka loo yaqaan iskool buluusiya ka socday in meedadka halkaasi ku aasan laga saaro kadib amar ka soo baxay kooxda riddada dad aad u fara badan oo heladooda ay ku aasan yihiin goobta ayaa maalmahan baxsanayay lafaha dadkii dhintay kadib markii dadkaasi qaarkood looga yeeray saldhigga booliska kooxda riddada soomaaliya ee degmada xamar jajab qaar ka mid ah dadkaas oo la hadlay warbaahinta xilli ay ku howlanayeen bixinta lafaha dadkii eheladooda ahaa ee dhinta ayaa sheegay in la faray in goobta ay ka bixiyaan sidaa darteedna ay ku aasayaan qabuuro kale waxaa noola sheegay in qabriyada meesha yaaloo dhan labada baxsanaya qof walba familkiisa ay baxsanaayeen ama dhow ama dheer in qabriyada dhan laga wada bixin doono saas awgiisa waxaa go-aansanay inaan maanta aaba ka bixino meeshaanan meelan ahayn oo ammaan uu yahay weligiis aan laga bixi doonin inaan keeno saas awgiisa umaana saasa saaka inaan baxayno qorsheynaa jirto oo aan ku duugno insha allah meeshaasa u rabnaa insha allah inaan ku duugno wallaahi kuley qof walba familkiisa wuxuu jecel yahay meel uu ku booqan karo uu kusoo ugu duceyn karo mar walba ku siyaaran karo marka qof walba hadda hadiiba mar la dhahayo meeshii qabriyada waa laga bixinaa qof walba waxaa dhihi lahaa waalidkaaga intii beri meel a ku booqata waxaa kuu fiican inaad soo bixiso oo meel hadda amni oo aad hubto inaan dib looga bixinaynin insha allah taasaa ugu baaqi laha ummadda oo meesha dad ugu duuga ilaa malaayiin qofaa meeshan ku duugan qofkiiba awooda inuu waalidkiisa ka baxsado oo meelo kala geysan karo waxaa ugu baaqi lahaa inuu meeshiisa geysto insha allah maanta waxaa u maanay adeerkeena inaan kasoo bixino qabriga maadaama meeshaan laga dhahay maarat qof walba qabriga dadka waalidiintiisa u maadaha ka baxsadaan anagana maanta waxaa u maanay adeerkeena inaan maanta qabriga ka baxsano oo meel kale ageysano meel kale waxaa ku aasunaa maaragtay duurkaa la geenaa wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dhulkaas ay kooxda riddada ka iibsatay ganacsato islamarkaana la qorsheenayo in laga dhiso dhismayaal casri ah sida ay sheegayaan ilawareedyada qaar qabuuraha ayaa la sheegay in intii la bixin waayo la burburin doono waxaana sidaa darteed dadka reer muqdisho ee ehladooda ku aasan yihiin goobta ay u soo degdegayaan inay ka bixiyaan lafahmaytada arrintani ayaa buuqa xooggan ka abuurtay magaalada muqdisho waxaana falkan si gaara kaga dambeeya qoyska murtad xasan sheekh maxamuud murtad gurgurta ayaa markii uu ka soo jeestay dhulalkii ay degganaayeen dadkii noolaa wuxuu markan u soo dhigtay oo uu iibsanayaa qabuuraha lagu aasay dadka dhintay sidoo kale kooxda riddada ayaa ganacsato ka iibisay goob ay ku toogan jirtay dadka shacabka ah oo ku taalla isla degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho muddada labada sano ee xukunka uu hayo murtad xasan sheekh maxamuud ayaa la boobay boqolaal dhul ah oo ay lahaayeen dadka shacabka kuwaas oo badanaa laga iibiyey ganacsato waxaana arrinkaas hore oga digay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ganacsatada muqdisho la faray inaysan iibsan karin dhulalkaasi
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qaybihiis horen aan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana waxa u eg gantaal ayaa kusoo dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool ee dhacay waqooyi bari dalka soomaaliya iyo maamulka shaadariirka somalilan oo xaqiijiyey in etoobiya boqolkiiba soddon ay badeecadaheeda dibadda kala soo degi doonto magaalada berbera qodobadaas waxaad ku maqli doontaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta alaaba waxaynu ku eegnaa warbaahinta jihaadiga ah ee ka hadasha arrimaha bariga afrika iyo caalamka intiisa kale waxyaabihii ay qoreen ayaynu ka soo xulanaa mid ka mid ah ciwaanada ugu hadalhaynta badan ee warbaahinta la isla wareegayo aan ku bilaabo barnaamijkeenna faafreebka wararka barta aaladda telegramka uu ku leeyahay waxyaabihii lagu soo daabacay ciwaano kala duwan iyo sidoo kale warbixinno ayaa maanta lagu baahiyey halkaas laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa bashiirow waxaa goordhoweed barta lagu baahiyey filim muuqaal ah oo looga hadlayo qaybtii toddobaad dayactirka webiga jubba tuulada buulamareer ee hoos tagtaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bashiirow filimkan ayaa saacadihii uu ku jiray hawada aad looga daawaday gudaha waddanka iyo sidoo kale caalamka waxa uuna soo bandhigayaa waxqabadka mugga leh ee ay mujaahidiintu u fidanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta marka aflaamtan waxqabadka muujinaya waxa ay soo bandhigayaan bashiirow ee sida mujaahidiinta ay oga go'an tahay in ay dhib iyo dheef ola qaybsadaan ummadooda muslimkaas soomaaliyeed meel kasta oo ay kaga sugan yihiin waddankeennan muslimka ah ee soomaaliya bashiirow boggi faafreebka ayaynu halkaas oga gudbayna bashiirow markana waxaan soo qabanayaa websayteka somali memo websayteka ciwaano badan ayuu maanta daabacay hase yeeshee ciwaanka aynu ka soo xulanay waxa weeyaan dowladda riddada oo bilowday in ay iibsato qaar ka mid a qubuuraha caanka ah ee muqdisho bashiirow saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa qubuuraha iskool bulisiyo ee degmada xamar jajab ka socday olole dhulka looga saarayo qaar ka mid a qolfoofta dadkii ku aasnaa halkaas bashiirow saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee kooxda riddada ayaa ku amray dadka qubuuraha qoda in aysan mar dambe halkaas qubuuro ka qodi karin sababo la xiriira howlgallo qubuuraha lagu burburinayo oo dhowaan bilaaban doona ilawareedi ayaa waxay sheegayaan in gacanyareyaasha xasan garguurta ay qorsheynayaan in qubuuraha la burburiyo kadibna dhulkaas baaxadda leh laga iibiyo ganacsato gacansaar la leh kooxda riddada iyo sharikado ajnabi ah bashiirow arrintan ku saabsan qubuuraha iskoolka bulisiyo ee degmada xamar jajab ayaa si aad ah looga hadalhayaa magaalada muqdisho waxaana baraha bulshada lagu faafiyey muuqaalada meydad laga faagayo xabaalihii ay ku aasnaayeen dadkaas bashiiro ugu dambeyntii warbixintan ay qortay soomaali memo waxaa lagu soo gunaanaday dhulbabka ka socda caasimadda ayaa xarkaha goostay falalkan oo xasan garguurta ku boobayo dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ayaa xaafadaha qaar ka dhaliyey xiisad colaadeed waa sidaasoo bashiiro waxaad la socotaa in maalin ka hor wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho lagu arkayey gaadiidka kooxda riddada oo aagag isugu jira kuwaasoo isku haysta dhulboobka ka socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoo sidoo kale iska dilay saraakiil sarsare oo muhiim u ah kooxda riddada soomaaliya haddaba bashiirow arrintan ayaa waxaa xusid mudan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee horey oga hadashay waxa ayna sheegtay in dhulka danta guud uusan ahayn wax iiba isla mar ahaantaana ganacsatadu ay hantidooda iska gelin marka arrintan dhulboobka muqdisho oo keliya ma ahane murtadkan xasan garguurte waxa uuba iibiyey dalka oo idil hadday bad tahay iyo beri iyo sidoo kale xaafadihii dadka rayidka xataa sidaas ayaa loo iibinayaa waata bashiirow sidoo kale waxaan soo qabanayaa website-ka calaamada waxa uu qoray qodobo kala duwan hase yeeshee ciwaanka aynu soo xiganayna waxaa weeyaan wax gantaal u eg oo ku soo dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool haddaba bashiirow elawareedyo maxalli ah ayaa waxa ay sheegayaan in waxgantaal u eg uu ku soo dhacay deegaan lagu magacaabo kalcad oo laba kilomitir u jirta degmada taleex ee gobolka sool sawirro lasoo dhigay ayaa muujinaya wax gantaal u eg oo burburay oo ku soo dhacay meel bannaan ah mas-uul u hadlay maamulka isugu yeeray s s c khaatumo ayaa waxa uu sheegay in deegaankaas uu gantaal habow ah uu ku soo dhacay waxa uu intaas ku daray in gantaalka uu ka soo dhacay dhanka biyaha badda cas oo ay xilligan ka taagan tahay xiisad u dhexaysa xuutiyiinta iyo maraykanka bashiirow ilawareedyo maxalli ah waxa ay sheegayaan in marka uu gantaalka ku soo dhacayay deegaanka kalcad aysan hawada ku jirin wax dayaarad ah waxa ayna mar qura ka war heleen burburka gantaalkaas oo dhulka ku soo dhacaya sawirada burburka gantaalka ayaa lagu baahiyey baraha bulshada marka aad baa arrinkaas loo hadalhayaa sidoo kale bashiirow hadalhaynteenna waxaan kusoo qaadanaynaa ciwaanka ah maamulka somalilan oo xaqiijiyey in etoobiya boqolkiiba soddon ay badeecadaheeda dibadda kala soo degi doonto berbera maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa waxa uu xaqiijiyey in uu bilowday dhaqangelinta qayb ka mid ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida etoobiya badda lagu siinayay bashiirow murtadka lagu magacaabo saciid xasan cabdilaahi oo ah maareeyaha dekedda maamulka somalilan ayaa u sheegay warbaahinta reer galbeedka in markii ugu horreysay dowladda xabashida etoobiya ay boqolkiiba soddon isticmaali doonto dekedda magaalada berbera halka markii hore boqolkiiba boqol badeecadaha ay dibadda ka soo dhoofsato ay kala soo degi jirtay dekado ku yaalla waddanka jabuuti bashiirow maamulkan dabadhilifka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa ku faanay in tallaabadan ee xabashida etoobiya ku xoojinayso isticmaalkeeda dekedda berbera uu qayb ka ahaa heshiiskii ay abay iyo muuse biixi saxiixeen bishii jannaayo ee lasoo dhaafay haddaba siciid xasan cabdilaahi ayaa shabakadda jarmalka ee d w u xaqiijiyey in lixdan maalmood gudahood ay ciidamada etoobiya saldhig uga samaysanayaan xeebaha badda cas ee soomaaliya isla markaana maamulka somalilan loo aqoonsan doono dowlad madax bannaan sida uu hadalka u dhigay haddaba bashiirow markan aynu soo qaadanno websayte-ka caalamiga ah ee redio alfurqaan qodobo dhowr ah ayuu maanta qoray hase yeeshee ciwaanka aynu ka soo xulannay qodobada uu qoray waxaa weeyaan akhriso fannaan caanka ah dalka holland oo diinta islaamka qaatay haddaba bashiirow waddamada reer galbeedka waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si aad ah ugu soo badanayay dadka kirishtanka ah ee soo galaya diinta islaamka websayte-ka oo warbixin ka qoray ayaa waxa uu leeyahay doni rovilki ayaa lagu magacaabaa ninkan qaatay diinta islaamka kaas oo maalmo ka hor shaaciyey islaamnimadiisa mid ka mida masaajidda ku yaalla gudaha holland ayaa loogu qabtay towxiidka muuqaal lagu baahiyey baraha internet-ka ayaa lagu arkayey in ninkan qaatay diinta islaamka oo towxiidka loo qabanayo isaga oo ku sugan mid ka mid a masaajidda ku yaalla waddankaasi holland ee lama ahan dad badan in ay ogaayeen shalay in ay ii ahayd maalin ii gaar ah ayuu dooni ku dhex yidhi muuqaal laga soo duubay waxa uuna shacbiyad xooggan ku dhex leeyahay gudaha dalkaas muuqaalada iyo sawirada baahaya ee maalinteedan gaarka ah la xiriirta aad bay markhaati nool iigu yihiin ayuu hadalkiisa sii raaciyey ninkan u dhashay dalka holland ee qaatay diinta islaamka filim sameeyahan oo ay da'diisu tahay lix iyo labaatan sano jir ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay soo gelitaanka diinta islaamka islamarkaana aan la soo koobi karin shucuurkiisa ku aadan arrinkaas waxa uu ku biirayaa kumanaan ruux oo ka mid ah shucuubta ku dhaqan waddamada reer galbeedka ee soo gelaya diinta islaamka bashiirow tanina waxa ay muujinaysaa sida ay diinta islaamka ugu faafayso bulshooyinka gaalada ah dhexdooda waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir inta aadan ka bixin maxay ahayd maanta hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay mar kale walaalka bashiir saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey dhulboob lagu bilaabay qubuuraha ay ku aasan yihiin dadka dhintay kooxda riddada ayaa ku amartay ehelada dadkooda ay ku aasan yihiin halkaas in ay lafaha kala baxaan arrintan waxaa si aad ah maanta looga hadal hayaa magaalada muqdisho bashiirow arrintan oo warbaahinada mujaahidiintu ay siyaabo kala duwan u qoreen waxaan arkayay dad badan oo markaa aaraa iyo sidoo kale fakarkooda ka dhiibanayay iyaga oo markaa dadka qaarkood odhanayay xasan garguurta ma waxaa ka fakan waayey dadkii qubuuraha ku jiray ma qubuurihii ayuu n g o-ga kooxda riddada ka soo galay marka bashiirow xubintii hadalhayntana waa iga intaa waxaan isakin dhexbaxayaa bashiirow adiga iyo bulshada iyo barnaamijka faafreebka inta inooga hartay
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markana wax ka ogow xilalkii kooxda riddada soomaaliya uu ka soo qabtay sarkaalkii xalay mujaahidiintu ay ku dileen magaalada caasimadda ah ee muqdisho howlgal gaar ah oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay korneyl aadan axmed cumar aadan biid oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa booliska riddada haddana ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa qaybta tababarada xarunta booliska riddada ee ku taala iskool buluusiyo sarkaalkan ayaa hore u soo noqday taliyaha booliska magaalada baydhabo isagoona xilligaasi geystay tacdiyo ka dhan ah bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada baydhabo wuxuu sidoo kale hore u soo noqday taliyaha booliska riddada ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho murtadkan ayaa soo qabtay ku-xigeenka taliyaha maleeshiyaalka hirdada ee isugu yeera baambeyda booliska kooxda hirdada soomaaliya xalay ayaa shartiisa laga horleexiyey dadka muslimiinta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddaan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay duqaymo ka geysteen xaafado ka tirsan magaalada khaza waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya labiyo soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen koob iyo afartan kale oo dad filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax mandiqadda khan yuunis xerada qaxootiga ee deerilbalax xaafadaha kale ah talalhawa sheekh cajliin iyo xaafadda sheekh ridwaan iyo sidoo kale mandiqadda nuseyraad iyo xaafadda xayi zaytuun iyo sidoo kale xaafadda lagu magacaabo xayi sabre oo ka tirsan magaalada khaza dadka ugu badan ee shahiiday maanta waxa ay ku shahiideen xasuuqa yuhuuddu ka geysteen koonfurta magaalada rafax ee ka tirsan jiidda khaza iyadoona warbaahintu maanta ay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha ay duqeeyeen yuhuudda
طريق وين الاسعاف؟ الاسعاف وين؟
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tira koobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka maraysa afar iyo soddon kun lix boqol afar iyo konton ruux halka dhaawacna uu marayo toddobaatan iyo toddoba kun sagaal boqol iyo siddeed ruux in ay dhaawacmeen markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda iskahormaadi u dhexeeyey xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen bartamaha magaalada khaza iyadoona khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda sidoo kale muqaawamadu waxay maanta sawaariikh ku garaaceen saldhigya yuhuuddu ay ku leeyihiin khaza gaar ahaan halka lagu magacaabo mandiqada natsaarim oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka yuhuudda waxaana muqaawamadu ay soo bandhigeen muuqaal ay ku soo gudbinayaan weerarkaasi sawaariikhda ah ee saldhigaasi ay ku beegsadeen
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر ولكن الله رمى الله أكبر
dhinac kale dagaallo u dhexeeya ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada lagu magacaabo dulkaram ee dhacda waqooyiga daanta galbeed dagaaladaasi ayaa khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey yuhuudda sida ay warbaahintu soo bandhigayeen muuqaal ku aadan isku horimaadkii maanta halkaasi ka dhacay dagaaladii maanta dhacay kadib yuhuuddu waxay maanta isaga baxeen deegaan lagu magacaabo derekhasuun oo ka tirsan magaalada duulkaram halkaasi oo shalay ay duulan kusoo qaadeen xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw wanageynta aad buu u mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين qaybaha dhexe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay markanna degmada jidhib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xaflad lagu soo gebagabeynaya dowro loogu magacdaray mid ka mid a mas-uuliyiinta dacwada iyo jihaadka ayna ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada ayaa ka dhacday degmadaas iyadoona ay ka qayb galeen boqolaal ka mid a dadweynaha ku dhaqan degmada jidhib dowradan waxaa loogu magacdaray sheekh cabdulaahi nadiir allah ka aqbalaya shahaadadiisa waxaana dowrada qabsoomideeda iska kaashaday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana ay socotay muddo hal isbuuc ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen guud ahaan bulshada ku nool magaalada jidhib intii ay dowlada socotay kutub kala duwan ayaa lagu qaatay waxaana duruusta wax ka bixinaya culimaa uddiin ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah culimadii ka qayb galay munaasabadda وقد قال الله سبحانه وتعالى ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى ما أذكر ولا ليال دوردان هذا لا جبجبيني شعار كيدن وياهي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين ضطبع إلهي الدين تنكو كريالية أو كو شرفية أو كو ماموسية والله نديرة كو نغنية وعذاب الله كغا حرينية أو جنة لغو قينية ضد أيغو وحسمو دينا واللغو إهانينية واللغو دولينية دوردان إيضا ولا ليال waa middaa kitaabka ilaahay aad ku qaadateen waxaa la yska rabaa walaalayaal siday haweenka siday ahaan jireen jaahiliyadii markii islaamku yimid ee nebi maxamed ilaahay soo diray ay ugu cisoobeen ayaa waxaa la rabaa duruusan aad qaadanaysaan iimaankiinu inuu ku siyaado inaad ku cisowdaan inaad ku sharafowdaan inaad iimaankiinu kordho inaad duruusta markii la sheego aada u soo tartantaan aada u soo kala orodaan aada u qaadataan sidaa haddaba u qaadateen walaalayaal waad dadaalaysaan yaan waxa weeyaan yaan la daciifin yaan hoos loo noqonin waa mare ilaahay weeyaan waxaa hebel ma leh qoys ma leh qabiil ma leh shabaab ma leh yudniina calayhinna min jalaabiibihinna daalika adnaa an yucrafna falaa yudayn ilaahay ha idin barakeeyo adduun iyo aakhiraba duruusaad qaadateenna naftiina iyo awlaadiinaba ku dhaqa wajazaakum allahu khayran haddii qofka qalbigiisa u fiyowaado araggiisana u fiyowaado maqalkiisana u caafimaad qabo waa qofka sacaadadiisa iyo shaqaawadiisa meesha ay ku xiran tahay weeye haddii qofka qalbigiisana ilaahay caafimaad u geliyo araggiisana ilaahay caafimaad u geliyo maqalkiisana u caafimaado qofkaas wuu liibaanaya sidaas darteed ayaa qof kastoo muslim ah rag iyo dumarba waxaa waajib ku ah qalbigooda siday ku nooleyn lahaayeen ay ku dadaalaan qalbigan waxaa lagu nooleeyaa waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey iyo qur-aankaas iyo diinkaas qofka inuu barto oo u akhriisto uu fahmo haddana ku camal fala haddii qofka qalbigiisa wanaajiya hagaajiya inta kaleetana jirhkiisa kale u hagaagayaan alimaam ibnu cuyeyna raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi kaana alculamaau fii maa madaa yaktubu bacduhum ilaa bacdin bi haaulaa'i alkalimaat man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu calaaniyatah waman aslaxa maa baynahu wa bayna allah aslaxa allahu maa baynahu wa bayna annaas waman camila liaakhiratihi kafaahu llahu amra dunyaa culimmadii horeet waxay ahaayeen qaarkood ayaa qaarka kale waxay u dirdiri jireen erayahan qofkii baatinkiisa iyo qalbigiisa hagaajiya ilaahay daahirkiisa waa u hagaajinaya qofkii xiriirka isaga ilaahay ka dhexeeya wanaajiyana allah subxaanahu wa tacaalaa calaaqada dadku uu la leeyahay ayuu u hagaajiya qofkii aakhiradiisa u camalfala oo fekerkiisa iyo juhdigiisa geliyana allah subxaana adduunkiisa waa ku kaafinaya waxaa la rabaa qof kastoo inaga naga mid ah inuu xusuusto ilaahay subxaanahu mukallaf ayuu kaa dhigay mas-uuliyad ayaa dusha lagaa saaray kitaab baa ilaahay kuu soo dejiyey rasuulna waa lagu soo diray cimrigaadina waa la xadiday maalin un ayaa dunyadan lagaa kaxaynaya hadhow qabriga markii lagu geeyo adigoo keligaagii ah oo qofna kula socon hadhow waxaa lagu weydiin doonaa man rabbuka man nebiyuka maa diinuka su-aalahaas haddaad ka jawaabto qabriga iyo wixii ka dambeeya liibaan iyo sacaado ayaad la kulmaysa haddii aad garan waysana khasaare iyo ciqaab ayaad la kulmaysaa qof kastoo markaan fursada aad haysato ee baro rabbigaadii subxaanahu wa tacaalaa rasuulkaagiina baro diintaadiina baro ku camal fal ogow adduunyadan inay tahay maalamo kooban ayaa la joogayaa kadibna waa laga socdaa aakhir ayaa loo socdaa qofka liibaanayna sida ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala maalinta aakhiro qofkii naarta laga durjiyey oo jannada la geeyey kaasaa liibaanay faman zuxziha cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lguruur ragga iyo dumarka diinta islaamka dhammaantoodii waa loo soo wada dejiyey qof kastana kaalin ayuu ku aadan yahay waxaa la rabaa raggana kaalintooda inay ka soo baxaan dumarkana sidoo kaleeto kaalintooda inay ka soo baxaan ayaa la rabaa ragga iyo dumarkan alle wuxuu ku tilmaamay mu'miniinta ah waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wayudiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim intaasi kadib andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaybihii bulshada ee ka faa'idaysay dowradaasi waxaanu qaadanay dowro asbuuc noo socotay kutubo siiro iyo laysal qariibu ah aad iyo aad baan ugu faa'iidaysanay kutubadaas oo saddex kutub ah dhanbo meel buu qaabilsanaa ku kastana qiimihii uu lahaa iyo magacii uu lahaa weli waxaan jecelnay haddan in mar kale naloogu soo celceliyo siirada nebiga iyo ayu noocba nooc kasta ha aado waa kaga faa'iidaysanay haddana waxaan rabnaa inaan faa'iido kale kasii raadino insha allahu ilaah idankiis dooradan waxay naga dhan tahay doorooyinkii ugu fiicnaa uuna soo mara oo weliba ebedkeedna soo marin oo hadda maantana soo martay insha allahu ilahi idinkiisa hadda kabacdana tugtan kasii daran aan kasii rajaynaynaa kutubadan in loogu soo celceliyo aadan ugu rajaynayna insha allah jasakum allahu khayran walaadin waa ku mahadsan tahay macalimiinta iyo culimmadii soo noo soo jeediseen oo ku ammaanan yihiin jasakum allahu khayran dowra aad iyo aad u qiimo badan ay walaayada noo qabatay oo si fiican ugu faa'iidaysanan kutubo risaalooyin oo noola soo xuli mid sirada ku saabsan ee mid caqiidada ka hadlaaya iyo mid ka hadlaaya zuhd waraqaa'iq si fiican ayaa ugu faa'iidaysana inaan macnaha adduunyada faa'iida ay laheen oo aaqar in loo go-ay aan ka faa'iidaysana midka zuhdiga midka kalena jidka rasuulka in la raaca oo rasuulka dhaqankiisa dhaqan laga dhigta ayaa isagana ka faa'iidna midka kalena dadkii wanaagsanaayo hore salafkaayoo tagay wixii caqiido u ahay inaan barano ayadana aan ka faa'iidna alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fiican ayaan u faa'iidaysanay halkan waxaan ku qaadanay dowro aada u qiimo badan dowladda waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad u badan saddex kutub ayay ahayd kitaabka ugu saamaynta badan wuxuu ahay laysal qariibu kaas oo adduunyada ku nacsiinaya aakhiradana ku jeclaysiinaya oo danuubtaada ku xusiisanaya adduunyadana iska dhaafta ku xusiisanaya waxaa kaloo ka mid ahay laba kutub oo kale ayaguna aad u macaan badan oo siiro iyo ah saxaabada iyo noloshoodii ahayd oo ay ku jirto tobanka cashar mubashiriin ay ku jirto owlaadii nebiga waxyaabo tiro badan aan ka faa'iidnay waxaan ka codsanaynaa ragga dacwada iyo awaaliyaasheena iyo umuurada inaan noogula soo celiyo dacwooyinka caynkaas ah mar walbana la soo celiyo waan u baahannahay maadaama aan nahay gabdhaha muslimaadka ah xaafadaha aan joogno dadka xaafadaha ka shaqay lahayn aan nahay jasaaka allahu khayr baan leenahay walaayada iyo umuurada iyo ragga iclaamkana waan u mahad celinaynaa bismillaah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah dowraa noo socotay aan ku qaadannay wax badanaan ka faa'iidnay khayr allaha siiyo macallimiintii khayr badan allaha siiyaan leenahay wax badanaan ka faa'iidnay siiradaan faa'iidnay laysal qariiba kitaab cajiiba waaye oo qof kastoo qalbi leh qalbiga uu jilcaayo qof kasta oo qalbi lehna qalbigiisa u ooyey marka alxamdulilaah khayr allaha siiyaan leenahay walaalihii ka soo shaqeeyey nalagu soo celceliyaan jeclnaa codsanaynaa aan ka codsanaynaa ragga dacwada jazaaka allahu khayr ilaaha mahad u sugnaatay ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa nimcada tirada badanuna siiyey oo iimaanka iyo maaragta jihaadka iyo hijrada iyo ay ka mid yihiin ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa dowladan aadka u qiimaha badneed ee quluubta ku nuurtay ee maaragta noo soo diyaariyeen maktabka dacwada muxaafadada jilib ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo annagana hanugu anfaco aadaan uga faa'iidaysanay saddex qaybooda isugu jirtay kitaab siira ah urjuusatulmi'iya iyo kitaab kaloo suhdiya oo laysa alqariib la yidhaahdo iyo sidoo kale kitaab caqiidaha oo runtii aad u qiimo badnaa oo isna nadmi ahaa manduumatulxaa'iya runtii culummadii akhrid culummo aad u cajiib badan bay ahaayeen oo si aad u cajiib badan u soo bandhigtay quluubta ayaa maaragtay ku diirsatay qalbigaa nuuray waxa weeye wax waxay ahayd loo baahnaa aan codsanayno in naloo soo celceliyo dhowrkii biloodba mar in naloo soo celiyo haddaan nahay dumarka hooyooyinka ee ku nool degmada jilib kadib as'iladii runtii qof walba waa soo xifdiyey kutubti maadaamay manduumaad ahaayeen waa la soo wada xifdiyey gaagaaban dhammaanna gabdhaha haddii la dhaha laga dhegeysto waa laga dhegeysan karaa waxaa ku tusaya inay saa ahayd xaaladdu sida ay uga jawaabayeen su'aalaha oo loo kala tartamayey runtii ay ugu diyaarsanaayeen sida loo soo qaabilay iyo sida loo yimidna waxaa ku tusaysa sida dalabul cilmiga iyo khayrka iyo dacwada iyo dowraadka cilmiga loogu diyaarsan yahay
ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe asheekh cali darwiish xafidahullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay aan uga mahad celinaynaa nicamkiisa faraha badan ee uu nagu galladaystay nicmatu liimaani walislaamna ay ugu horreyso nicmatu ljihaadi walhijrati walribaati wa tacliimi kitaab illaahi ay ku jirto alxamdu lilaah waxaan u mahad celinayaa walaalaha maktabu dacwa jazaahum allahu khayran oo howshaan u qumay dowladan soo socotay magaalada jilib magaalooyinka kale gobolkana degmooyin kalena way ka socotay kuwaan kuwo lamida walaalaha waxaan leeyahay jazaahum allahu khayra ilahi miisaanka xasanaadka ugu dara dadaalka ay mar walba bixinayaan dowraadkoodu keliya bulshada keliya maaha waxay u qabtaan maamulka waxay u qabtaan ciidamada wujuuhda kala duwan ee ummadda oo dhan iyay u qabtaan waana dowro mutawaasil ahoo socoto oo maalin walba la qabto ama bil walba ama asbuuc walba ama sanad walba la qabto weeye waana niman habeenii maalin u taagan ummaddan in dacwada laga guto la gaarsiiya fikirkooda iyo dadaalkooda iyo juhdiga faraha badan ay bixinayaan ilaahay aan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala inuu ku aqbalo ummaddana ilahay uu ku anfaco subxaana wa tacaala waxaan sidoo kale u mahad celinayaa oo abaal weyn inagu leh culammada muslimiinta ee habeen iyo maalin u taagan ilaahay diinkiisa inay ummadda gaarsiiyaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadka ka qayb qaatay dowraadkan ee ardada ah ee ku sabray waktigaa ay dowladdu soo socotay muddada toddobada maalmood juhuuddooda iyo waktigoodaba geliyey inay wax bartaan dowladda socotay laba qaybay ahayd midna waxay u socotay ragga oo masaajidka weyne jaamaca laga akrinaya masaajidka dabaqa midna waxay ka socotay markaska sumaya labada dowroba dowraad isku darsi ahoo isla socday ahaayeen waktiga unbaa kala duwanaa laakiin duruus ahaan isku mid ay ahaayeen ujeedka laga lahaan isku mid ay ahaayeen waxaan leenahay sidaan oo kale usoo ajiiba aakhiradiina iyay dan u tahay adduunkiina ayna dan u tahay qof walbana waajib iyay ku tahay inuu ilaahay kitaabkiisa barto uu ku dhaqmo waxaan rabaa markaa sida shicaarkeennaba hadda ku taala ilaahay kitaabkan dadna wuu ku koryeelaa dadna ilaahay wuu ku duleeyaa ciddii qaadata ee shareecada ilaahay qaadata oo ku dhaqanta ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakhira buu ku xiseeyaa oo sharaf iyo nolol wanaagsan iyo cizi buu ilaahay gaarsiiyaa adduun iyo aakhiraba ciddii ilaahay kitaabkiisa dhabarka iska mariso oo ka tagtana ee manhaj kale iyo dimuqraadiye iyo kufriyaad iyo dhaqan qabiil iyo xeerar eenaan shaqo ku lahayn qaadatana ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakhira buu ku duleeyaa walow isagu hadduu doono adduunyada korkeeda nolol ha lagu siiyo oo ha isu arka qof adduunka nolol fiican ku haysta laakiin xaqiiqu waxaa ah noloshii ilaahay ugu talagalay qofka hadduusan haysan inuu dulaysan yahay xaqiiqa wuxuuna ogaanayaa markuu ilaahay hortago maalinta qiyaama waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma adduunyada korkeedu nolol ciriiri ah ku noolaanaya aakhirana wuxuu tegayaa isagoo indhala ayuu ilahay hortii tegayaa waxa sugaayana waa carada ilahay iyo cadaabkiisa ciyaadan bilah ilahay ayaan ka magangelna subxaana wa tacaala annaga waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa ilaahay inuu ina soo waafajiyey wilaayaadka islaamiga ee shareecada ilaahay lagu dhaqmaayo inaan ku hoos noolaano inaan diyaar u noqono habeenii maalin inaan kitaabka ilaahay baranno ku dhaqanno difaacno maalkeenna ku bixinno waktigeenna ku bixinno carruurteenna aan ku tarbiyeyna waa nicmo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina gaarsiiyey waxaad ogtihiin boqolaal inaanu mid ah oo soomaaliyeed oo muslimiin ah ilaahay subxaana wa tacaala ma soo waafajin nicmada maanta inagu aan haysana ilaahay ma soo waafajin in gabdhaheen wax bartaan odayaashu wax bartaan dhalinyartu wax barato fursad aan u helno ilaahay kitaabkiisa inaan barano ilaahay ayaan oga mahad celinaynaa annaga dagaalkeena inuu sugnaado waktigiisa uu saa u dheeraado waxa ina gaarsiiyey waa caqiidada qofku wuxuu aaminsan yahay laba unbaa mid ay u taalla inuu ilaahay shahaado ku siiyo ama inuu ilaahay nasri ku siiyo soomaha labadaa un baan ilaahay ka sugaynaa ixda alxusnayeyn labadiina ilaahay noo ballanqaado oo ballanqaad rabbiyaan haysanaa gaalo marka waynala dagaalamaysaa habeenii maalina naloo fikiraya ee kuwooda dhaqaalaha dhaqaalo ku bixinaya si islaamkan loo baabi'iya nuurka ilaahayna loo damiya annaga marka waxaa nalaga doonayaa ilaahay subxaana wa tacaala inaan ka baqnoon ilahay kaashano ilahay wuxuu leeyay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya nimaan sabri ma guulaysta dagaal walba ragaa lagu bixiyaa maala lagu bixiyaa nafaa ku baxdo dadaa xabsi u gala dadaa loo dhibaateeyaa mushkiladaa iyo dhimashada iyo dhaawaca kabacdi yaa ilaahay ummadda nasri iyo guul ugu bixiyaa marka dambe ilaahay diinkiisaa laydin soo baray duruusiyaad hadda soo qaadateen masaajidku wuu ku baxayo kuwa halkan ku baxayo kuwa ragga la siiyo kuwan haweenka la siiyo siiradiiyaad wax ka qaateen caqiidadiiyaad wax ka qaateen zuhdigiiyaad wax ka qaateen siiradan waxa loo qaadanaya iyo caqiidadan iyo zuhdigan waxaa waye in lagu dhaqmo lagu daysada soomaa yaa barasho keliya miyaan ka rabnaa dhaqanaan ka rabnaa waxaa la rabaa marka qof walba oo inaga inaga mid ah rag iyo dumarba waxaa laga rabaa si madax banaanu wuxuu u yahay qof wakiil oga ah nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dacwadan wakiil oga ummaddaa nebi kale looma soo saarayo innagaa dacwada wakiilka oo mas-uulka ah magaaladaa gudaheeda gabadhiyay haddaad ku aragta ama wiil yahow haddaad ku aragta qof khaldan oo waxaan shareecada ku bannaaneen samaynayo waajibka ku saara muxuuy waa inaad qabato saxdo soomaan oo tiraa waxaa shareecadu ma ogolay ka joog haddii la yidhahdo waxaan xisbadii aaway xisbada iskale maktabu dacwa iskale haddii la yidhaahdo oo dacwadii nebi maxamed lala soo diray caalamkao dhan loo soo diraba aan u dayno labadaa maktabo keliya ka warrama sax miya annagu marka aan isweydiino dowladii inoo soo socotay muddada toddobada maalmood labada qayboodna ka koobneed insha allahu tacaala way inoo xiran tahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala macallimiintii juhuuddaa bixisan inuu ilaahay ka aqbalo dadkii duruustaa qaatan ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku anfaco iyaguna ay ducaad noqdaan oo ummadda inteedii kale ay gaarsiiyaan yaan ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa ilahi waxaan weydiisanaynaa subxana wa tacaala islaamka allaha cizeeye ilaahu islaam korka dhig muslimiinta ilaahu korka dhig ilaahu rabbi ow ilaahu awooddeenu intaanay la eg tahay intaa yartaan la soo bambaxna ilaahu naga aqbal ilaahu maanta wilaayaadka islaamiga ee dhisan iyo juhuuddaa socota iyo dacwadaa socota iyo diinkaa socda iyo tadbiiqa shareecada islaamka ilaahu noo xooji subxaana wa tacaala ciddaad adigu la jirta ayaa guulaysata ilaahuna guulee ilaahu xaqina waafaji raciyo fiican oo xaqa fahamta oo nala qaadata ilaahi subxaana wa tacaala ha ka dhigayaan ilaahay weydiisanaynaa dadaalka aad bixinaysaan ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ayaa kugu dara waxaan ilaahay idiin weydiinayaa khayrkan iyo wanaaggan aad ku jirtaan miraheeda inuu ilaah idin gaarsiiyo aad ku ilqowsataan furmaha dagaal ku jira cadowga hor fadhiya habeen iyo maalin u taagan cadowga ilaahay inay la dagaalamaan ilaahay ha u kaalmeeya ilaahay garabkooda ha noqda maciyadooda ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay maci ha u noqda ilaahay cadowgooda ha jebiya ruucbi iyo argagax allaha ku rida iyagana ilaahay gomadooda ha suga ilaahay gomadooda ha suga jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisle aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee noo balan nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا